ololaha nadaafadeed iyo waliba laga sameeyey kaamka hilaal ee degmada gaalkacyo kaasi oo ay iska kaaladayeen guddiga xaafadda iyo meys iyo bulshada degan ee kaamka oo garab ku helayana dowladda hoose ee degmada gaalkacyo si wallan ku qabada nadaafad darada ku jarta kaamka hilaal oo ku dhalada korto caafimaad daro ana kumid ee guddiga xaafadda iyo meys oo ololaha laga sameeyey iyo waliba ay ku hadaleena muhiimada iyo lataa in marwalba lasku dheeraya qashinka oo haliskay caafimaadka bulshada iyoona shacabka intiskalanka baaqeen marka hor intii ku qiib qaadana hagaajinta nadaafada deegaanka dhinihii kalena iyo meelo dadka bugtaalo degan ku ilaaliyana nadaafad darada qaxootiga hilaal yeman ayaa maanta waxaa ka socdo xaafadda iyo meeska gaar ahaan hilaal yeman waxaa iska kaashaday guddida xaafadda iyo meeska iyo guddidu qaxootiga hilaal yeman ololo nadaafadeed oo ah muddo qashin fara badan oo meel yaalay qashinkaas oo dhibaato fara badan oo nagu hayay oo cudurada iyo wax walba oo macnay saameyntiisa ou lahaa iyo ciyaalka laftigooda ee dhalooyinka ku jiraan iyo qashinka cirbidaha iyo waxay bilaayada dadka ku duraysay dhibaato fara badan qashinkaas oo nagu hayaa maanta aan uhana qaadnay waxaan maanta ugu bashaaraynayaa uguna mahadnaqayaa xowhayaha iyo guddoomiyaha ololaha nadaafadda ay sameeyeen oo aan maanta halkaan laiskugu yimid oo sida fiican qashinka looga guray xaafadda iyo mayska gaar ahaan kaam hilaal yeman anagu waxaan ahay maamooyinka degan waxaana rajaynayaa insha allah bismillaahi rajaam aan ballan qaadaynaa qashinkaas in dib dambe meeshaas aan loogu celinin qashin dambena aan lagu shubinin waxaan ka shaqaynayna maanta oo ilaahay raalli ka noqday in xaafadda aan nadaafadeeda ka shaqayno waxaan nahay dhalinyarta xaafadda hilaal yeman hilaal waxaan leeyahay dhalinyarta oo xaafadda ku nool nadaafadda inay wada shaqeeyaan hadduu ilaahay raali ka noqdo waa wada shaqaynaynaa dadka oo nadaafadda oo sababta aan waa u mahad celinaynaa waxaanu ka wadnaa olole nadaafadeed oo aanu ku nadiifinayno kaamka arrintan waxay soo baxday markaaanu ka guddi ahaan xaafadda yemeys aanu ku nimid kormeer kaamkan waxaanu ku aragnay qashin badan oo runtii yaalla sidaas darteed waxaanu go'aansanay annaga iyo kaamka guddigiisa oo uu hogaaminayo sheikh nuur inaannu runtii maalin aanu u astayno oo aannu qashinkan runtii qaadno saaka shaqada lixdii aroornimo ayaannu bilownay ilaa hadda way socotaa ilaa saddex meelood ayaa qashin ku yaallaa runtii hadda shaqadu si fiican bay u socotaa waxaanu qorshaha iyagu u yahay inaannu saddexdaa meelood ee kaamka alhilaal aanu qashin ka gurno arrintan waxa weeye waxay ka mid tahay bilic soo celinta xaafadda yamays gaar ahaan hadda waxaan rabnaa bulshada hadalkan ku nool qashinka maanta la qaaday waxa uu ka yimid guryihiinna min fadlikum inaan mar dambe runtiina halkan qashinka keenin meelaha qashinka ku habboonoo loo astay inaad qashinka geysaan meelaha aad soo dhigteen waa meelihii bulshadu ay marayeen carruurtu ay ku ciyaarayeen caafimaad darro iyo dhibaato badan ayay kaamka ku keenaysaa marka sidaa darteed maanta waxaannu iska saarnay mas-uuliyad gaar ah laakiin wixii ka dambeeya waxaa la rabaa guddiga iyo bulshada halkan deganba runtii inay ka shaqeeyaan aanan mar dambe meelahan aan qashin la dhigin runtii